doorashada iyo kaambeynkan socda iyo wakhtigan lagu jiro waa dadka oo dhan waxay u sacyinayaan ama ay u socdaan sidii ama qof loo dooran lahaa ama qof uu isa soo sharaxi lahaa guud ahaanba arrimahaasi waa arrimo waddankan ka socda laakiin run ahaantii waxaa jira dhaqamo gaar oo islaamka ka soo horjeeda ama dhaqan islaan aan ahayn oo dadku intay is-hilmaamaan wakhtiyada qaarkood amaba laga yaababa inayba ka dhab tahay oo ay samaynayaan walaalayaal waxaan isu sheegaynaa haddii qof haweenaya ama nin raga la soo bixinayo in waxaa xaaraana la yidhaahdo caanaha lagu shubaaya waa xaaraan caanuhu sidoodaba hataa qofka lagu shubaayo dhaqanka soomaalida markii la fiiriyo waxaa lagu shubi jiray qofkii markaasi la duubo suldaan iyo ugaas loo duuba ayaa caanaha lagu shubi jiray laakiinse dhab ahaantii hadda waxaa dhacday oo meelo qaar aad ku arkaysaa qof waa taaganahay dhahaayo oo markaa xaflad dii samaystay iclaanka oo inuu taagan yahay dadweynaha ogeysinaya oo islamarkaasi la leeyahay caanaha lagu shubo caanuhu sidoodaba waa cunto ay dadka masaakiinta u baahan yihiin loona baahan yahay annaga inaan sadaqaysanno haddii caanahaas aan haysanno wixii annaga naga soo herayna inaan maskiinka siina loo baahan yahay waa qalad caanahaasi in qof lagu shushubo wax macno ohoy keenaysaa ma leh ilaa waxay noqonaysaa israaf lagu xadgudbay oo lagu israafay nimco uu ilaahay ku siiyey oo si xun loo isticmaalay yay noqonaysaa nicmadii ilaahay ku siiyana si xun looma isticmaalay si wanaagsan ayaa loo isticmaalaa caanayaan lagu shubin qof haba yaraatee la soo dooranaayo ama qof ma aragtay kaambeynkiisa dadka ogeysiin raba yuuna caanaha laygu shubin dhehina yaan lagu shubina ha laga daayo taa waa mid ta labaad haweenka markii ay ragga soo dhoweynayaan oo la leeyahay qofaa kaambeynkiisa wata oo la soo dhoweynaya oo ma aha haweenkii inay muusig dheelaan ama qofkii hataa inuu muusig saaro oo magaaladoo dhan uu hees ku wareejiyo gabdhahana marka xijaabka ay iska tuuraan oo garbasaar yaroo ay soo qaataan khafiif ah oo meesha ay noqoto marka meel ilaahay maaragtay diinkiisa loogu gefaayo ma aha taa iyadaa ma bannaana gabdhaha waa inay xijaab xirnaadaan garbasaaraan xidhnaanayaa wax jira maaha markaasaa rag iyo haween intii laisku daraa dhaanis meeshaana la dheelayaa oo laleeyahay hebelaan soo dhowaynaynaa oo dhaanta la xidhanayaa gabdhuhuna markaa ay iska qaqaawan yihiin marmar qaar gabar ma aragtay meeshan hooyar oo dhallinyaro aha waxaa la leeyahay waa taagan tahay hala qaado gebigeedba hala xambaaro yaa la leeyahay marka rag yaa gabadhii dhahaya waa xambaaraynaa war gabadha adi jirkeeda inaad taabato haweenay ajnabi kaa ah kuuma bannaana inaad jirkeeda taabato xambaarkaasna wax macno uhuu leeyahay ma jirto haddii haweenay la xambaaraayo ooyba macno leedahay haween kale ha xambaareen ha qaadeen iyadoonba ognahay xambaarkaasi wax macno uhu keenayaba inayna jirinba laakiin haween haween xambaaray hataa hadday ahaan lahayd bal waxbaa la dhehi lahaa xijaabkii oo dhan baa layska tuurayaa waa ragga dhexdiisa halkaasaa dhaanis lagu xidhaayaa la dheelayaa hebelaan soo dhowaynaynaa ayaa la leeyahay war ninka dadka uu ka dhashay ha u sheegto anugu waan taaganaya ha yidhaahdo ummadda ha u sheegto mas-uulnimaan rabaa hadduu yidhaahdo waxba damacaan qabaa ceeb ma aha laakiin inuu munkar magaaladii keeno dhallinyarada iyo ragga uu muusig dheela yidhaahdo gabdhaha ay xijaabka iska dhigaan halkaas marka waxaan diinka ilaahay raalli ka ahayn uu ka dhasho ma aha taas iyadaa waa qalad ayay leedahay qaabka aan qofka u soo dhowaynayna waa inay aadaab lahaato waay haddii hataa haween iyo ragaa soo dhowaynaa la leeyahay oo lacagaa la qaybinaa la leeyahay oo kolley haweenkana ay saas u imaanayaan inay haweenkana leen istaagaan raggana layn istaagaan ayaa fiican run ahaanteedana waxaaba xaaraan ah lacag kaambeynkeen laba kunoo shilin waan ku dhisayaa saddex kunoo shilinkeen waan ku dhisayaa waa xaaraan diinta islaamka raalli kama ah ilaahay diintiisana raalli kuma ah mana ku bannaana sawdkaaga inaad gaddo codkaada inaad iibiso oo aad markaasi dhahdo laba kunaan ku gadanayaa maaha